halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madadaalada raadiyaha ergo waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay koo iyo labaatanka bisha afraad ee abriil sanadkunah waa laba kun iyo sagaaliyo toban waxaan maanta barnaamijka idinkugu haynaa ciyaarta jaandheerta iyo heesaha laga qaado ee loo yaqaano golokafuulka garawe oo laga wado olole lagu soo nooleynayo fanka iyo suugaanta soomaalida xubinta maxay kugu qaadatay oo aannu ku waraysan doono fanaanada ubax fahmo mulle xamiiste cawil maxamed jire oo ka sheekayn doonaa taariikhdiisii faneed iyo faa'iidada uu fanku leeyahay xubinta waayotega xusuustood oo aan idinkugu hayno isbeddelka ku yimid dhaqanka guurka ee degmada afgooye iyo deegaanada hoostaga marka horese ku soo dhowaada wararka arrimaha bini'aadamnimo waxaa soo jeedinaya maxamed cabdiqaadir socdaal
qoysas isugu jira beeraley xoolo dhaqato dad soo barakacay iyo qaar ka soo noqday xeryaha qaxootiga kenya oo ku nool magaalooyinka kismaayo iyo badhaadhe iyo tuulooyinka ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa toddobaadkii labaad ka faa'iidaysanaya gurmud biyo dhaamin ah biyiyari ka dhalatay roobabka oo xilliyadii u dambeeyey ku yaraa gobolka ayaa keentay inay guraan waro iyo ceelal qodaal ah oo dadka deggan xeryaha iyo tuulooyinka ay ku tiirsanaayeen gurmudkan waxaa samaynaysa wasaaradda macdanta iyo biyaha jubbaland oo dhaqaale ka helaysa sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobay yunisef sida uu raadiyo ergo u sheegay cabdirashiid maxamed ducaali oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaraddaas roobab badan oo watay duufaano oo ka da-ay dalka iiraan ayaa saameeyey qaybo badan oo ka mid ah waddankaas saddex qaybood oo ka tirsan wakaaladaha qaramada midoobey ayaa booqday deegaanada iilaam iyo goolistan oo ka mid ah goobaha ay saameyntu ka dhacday asbuucii lasoo dhaafay waxa ay wakaaladahaasi booqday deegaanadu sheegeen in saameyn weyn ay gaarsiiyeen duufaanada habnololeedkii dadka iyo guryaha ku yaallay deegaanadaasi qaramada midoobey ayaa sameysay inay soo aruuriso taageero maaliyadeed sidoo kale waxa ay ka caawisay xaalado deg dega oo ay ka mid yihiin baahiyaha caafimaad agab guryo iyo wax la mid ah
waa hagaag dhegaystayaal idaacaddayda maanta ayaad dhegaysanaysaan barnaamijka madadaalada ergo ayaanu ku jirnaa oo qaybaheedii hore aanu marayno inta aynaan u gudagalin barnaamijka waxaan idiin soo qabanayaa hees uu ku looqeeyo fanaanka xasan aadan samatar oo la yidhaahdo la-aan yahay jirta ah waxaana haynin lumay intuu la exa koray lamaha jacayl ay la soo jabeen laan yahay midhaha laalaadise liicliicaysa laan yahay midhaha laalaadise liicliicaysa laabtaydibaad kulingaxantaho qalbigaada cusub kulamaantay kalaxiiba iyo laab xunshaba aan leeyaho kalaxiiba iyo laab xunshaba aan leeyaho kolka ay libdhadu liku soo baxdiyo intay liiqa dhigi adigaa ku laran kolka ay libdhadu liku soo baxdiyo intay liiqa dhigi adigaa ku laran labayahay dartaa xadhaay nin lumay intuu leexa koray lamada jacay ayla soo jabeen labayahay dartaa labayahay dartaa waxaa lagay nin lumay Laba yahay dartaa waxaa dhaqayni lumay intuu leexa koray lamaha jacay ay la soo jabeen laba yahay dartaa
waa hagaag codkii macaanaa ee xasan aadan samatar iyo heesta laamaha jacayl aan halkaa kaga gudubno waxaannu gelaynaa qeybaha kale ee barnaamijkayaga mulle xamiiste cawil maxamed jire oo ah muusigiiste waxa uu ku caanbaxay sameynta ruwaayadaha oo uu door weyn ku lahaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii ayuu fanka ku soo biiray waxa uu ka mid ahaa ubaxii kacaanka xilligii hore ee dowladdii dhexe hadda waa macallin xirfadiisa iyo aqoonta uu u leeyahay fanka uga faa'iideeya in ka badan siddeetan dhallinyaro ah wariyaha raadiyo ergo ee gobolka mudug jibriil cismaan cilmi ayaa cawil oo ku sugan magaalada gaalkacyo ka waraystay taariikh nololeedka fankiisa iyo waxa uu hadda qabto Ee, fanku sidiisa waa dhib badan yahay dhibka haystana waxaa waa diyaarinta fanka iyo barnaamijkaa diyaarintiisa waa dhib aad kala kulmaysid iyo sidaa dadka aad uga dhaadhacsin lahayd oo aad uga gadi lahayd oo ayagana dhib kale ah ayuu fanka yahay fanka waa xilligaas soo bilaabay xilligii laamaha degmooyinka laga haysi jiray waagii xilligii siyaadada xukunka qabsaday xukunka qabsaday bay ahayd waxaan ka bilaabay laan ku taaleeyay degmada wardhiigle oo israac horseed la dhihi jiray kitaab sanbilish barashadiisa adigu fahamkayga wuu soo batay een, toddobaatan iyo siddeeddii baa waxaa igu horreysay muusig aan tumo fiis armon baa la yidhaahdo oo muusiga baa la jiido aari ku shaqeeya balweyne anoo jooga mid la yidhaahdo faransiisco talyaani ahaa hooyadiisna ay ahayd soomaali oo tumayeen ishaan ka bilowsaday kadibna sidaasaan ku bartay barnaamijka way soo socday way soo socday waxaan haddana wax dhinac ka abaabulay kooxdii meeska gaalkacayo waa kasii gudbo waxaan ku- ku biiray kooxdii danan ee ururka dhaliyada kacaanka barakeysnaa kadib waxaa lii bedelay dana hargeyso waxaan u wareegay waabare hargeyso burburkii dowladdii hargeysaan joogay halkaasaan kasoo duulay xamar kusoo laabtay kooxdii danan kusoo laabtay saasaan dowladdii ku burburtay fankiina isaga joojiyey marka arkay dhibaatooyinka iyo lagu xilbaa isbedelaya dagaalle fankuna isbedel buu galay iyo kala yaac halkaasaan ku joojiyey waxaan filayaa dib waxaan u bilaabay laba kun iyo iyo afartii inay ahayd oo malagaalkacayo marwadan qabo guddoomiyaha kooxda hadda u ah ee igu khasabtay inaan dib aan usoo bilaabo fankii halkaasoo anigu shaqadeeda musician iyo waxaan ahay iyo laxamiiste horena u ahaa haddana ahay laakiin xilligii siyaad bare waxaa ii dheereed jiritaan aan jeli jiray riwaayadaha okay riwaayada waa usoo laabanaynaa marka heestii ugu horreysay ama aan dhihi karno way ugu caansan tahay oo aad tuntay maxaad noogu sheegi karta haddaan ku rawahay saybel oo ku wariy anaa ku wareeraya aad u aadaan ugu wareeraya heese badan ayaan tumay Ee, waxaa kamid ahaa alaaw naxariistee shoogii kisi xaaji aadan hargeysaanoo joogdana hargeyso shoogaasoo laba iyo toban hees ahaa kun iyo sagaal boqol kun iyo sagaal boqol iyo waxay ahayd toddobaatan iyo sideedii maya lahaa kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii shooga siddeetan iyo sideedii shoogaasoo hargeysa iyo berbera iyo burcaan ka dhignay oo kooxda dana hargeysa wada dhigaynay kaasoo musishanka ahaa badanaa heesahan aan u bedelnay aniyo sugulle oo iftin ahaan jiray heesaha western ahaan aan u bedelnay inaan casriyeyno laxmadeedii kadibna aan tunnay ta heesahaas kuwaasa caan u ahaa dhanka riwaayadaho kale haddaan u laabano riwaayadaha ugu caansan ee aad ka qayb gasho kale waxaa ku caansanay tii ugu dambaysa oo la dhihi jiray nibadda hablumay si uu doondoon oo dahar dheere sameeyey taasoo odayn oday ka matalayay faqri ahaa aabaan matalay gabadha agtaradda ah oo allah u naxariistay cadar dhihi jiray ayaan dhalay iyo wiil doqon ah oo maamaayo la yidhaha hadda xamar jooga waadaas oday baan ka matalayay marka hore baadiye ka yimid kadibna lacagaystay kadibna gaal shira galay saas lagu xiray baan ka matalayay riwaayadaas taasaa ugu aan ugu dambeysay laakiin waxaa ka horreeyay riwaayada hore oo banaadir ah cusmaan cumar luunki cusmaan abgoy sameeyey oo la yidhaahdo murugii muxubo racfaankii jaceylka maxkamadii jaceylka intaasna oday baan ka matalayay ayaga lafteeda hadda odaymadan odaynimada markaas ku taqs aad ugu qabiilsanaa iyo laxmada iyo barnaamijka riwaayadda samaynta silsiladda isku xirka riwaayadda habka loo sameeyo waa aad maqaan baan sameynaya wax kastoo la qabanaya dabcan waxay leeyihiin caqabado muddo dheerna waa kusoo jirtay marka mid iyo labo maxaa caqabadaha ka mid ah wallaahi anigu kolleyba hibe inay taanfilaya tayda waxaa qabada kalama kulmin caqabadaha ugu badan hadda ay haystaan oo ah dhalinyaro cusub oo fankana qaar yaqaanaan qaarna aqoon oo fanka hab aan hamigoodu fan inay noqdaan rabaan laakiin dariiqay mar lahaayeen ka habuursan si loogu toosiyana aad u adag tahay tana hadda igu adagsaan bulsho u soo saaro toddobaatan iyo siddeed qof baan xilligan bilaabo inaan kooxdan abaabulo kooxdan waxaa la yidhahdaa xidigaha himilabaan bartamaha soomaaliya oo xamar iyo caabudwaaq iyo cadaado dhuusamareeb gaalkacyo kala jooga kuwana igu dhib badan caqabad kale ima soban kuwaana hadda ugu dhib badan inay bal intaan nool ahaa waxaan aqoon lahaa xagga jilitaan xagga heesaha xagga muusig tumista xagga lacan samaysta inaan baro oo iga- igala haraan baa ujeedada tahay wax dhaqaala kama rabo inaan dhaqaale iga bax mayne hanti kama rabo magac kama rabo ayagu ma aan leeyahay fankii markii waddanka toosaa ha noqdaan dad soo baxay marka fanaaniinta caanka ahayd ee aada la shaqayso oo kale ama riwaayadaha aad la soo dishay dhanka heesoo kale ma yaa ka mid ahaa riwaayadan u dambeysay nin baa dahablumay si u doondoon waxaan ku wada jilaynay allah u naxariistay cumar nuur cabdulle yaasiin digfer allah asana u raxmado een, maxamuud goox qarboosh allah u naxariisto een, cabditahil warsame waa sarriyaal agtarkooda kamid ahaa riwaayadda waxay lahayd sideed actar bay lahayd afar actar hore iyo afar actar dambe oo qaswalayaal ah kolleyba anagu xilligaas waxaan ku matalaynay dowladdii siyaad barre oo sarbeeba ee riwaayaddu waxay lahayd nimo daablamay si u doondan wadiinadii luntay qof walba si u raasa ama kursi lumay qof walba si u doondoon buu micno ahaa gabadhayda waddankay matalaysay aniguna waxaan ka mid ahaa dadka shanta golaha sare mid ka mid ah ayaan ahaa oo shalna faqri ahaa marka dambe taajir noqday haddana kibri waxaa la leeyahay fanki uu isbedelay ka sidee loo soo nooleyn karaa oo dhalinyaro jiil cusub oo eh, fanka sidii hore kusoo celiyay sidee loo heli karaa
horta aad baa umahadsan tahay waa su-aal fiican finka waa isbedelay isbedel baana galay heesii baa isbedelay laxankii baa isbedelay ereyadii baa isbedelay muuqaalkii baa isbedelay marka fankii si dib loogu soo noolay loo soo celsho horta waxaa ah dhaqankii hore si dib loogu laabto sida loogu laabtana aad iyo aad bay u adag tahay
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka madadaalada ayaad dhegaysanaysaan ciyaarta jaandheerta iyo heesaha laga qaado oo loo yaqaano golokafuulka waa ciyaar habdhac iyo haan gaar ah leh sida jiib iyo jaan waxay leedahay luuq gaar ah oo cajiib ah munaasabadaha aroosyada xafladaha ayaa badanaaba laga tumaa waxaa jira dad jiibooda marka ciyaarta ay tumayaan haddaba faysal yaasiin warsame waxau ka mid yahay dhallinyarada heesaha golokafuulka qaada wuxuu ka waramayaa heesta oo uu bilaabay isaga oo toddoba jir ah iyo heesaha kale ee uu qaado haddaba wariyaha raadiyo ergo ee magaalada laascaanood faarax dubad ayaa la kulmay yaasiin waxna ka weydiiyey arrimaha
dee dadka dhaqanka iyo weli yaqaano oo ka mid ahaado waxa weeye een, soomaaliyeed baan ka mid ahay oo dee miyiga iyo dhulka iyo meel walba macnihii weligeedba tegtay ee aroosada iyo hadday tahay arooskii gabadha marka lasoo hooyo galbis iyo waxbaa la ciyaaraa nefley iyo nahabsantaas oo kale hadhow marka fiidkii shacbi madoobaada ciyaartii la bilaabaa oo markii dadkii la casheeyo liska joogo arooskii lacabaara joogo waxa weeye lasoo hoyiyo la joogo baa ciyaartii la qabtaa marka qof waliba een, dee waxa markaa uu meesha ku arko hadduu arko gabadh ciyaar wacan anigu waa iska heysaya dabeedna eh, waxaa dhici karta qof baad ku heysaysaanoo dee wax isweydiinaysaa marka ciyaarta dhaqanku oo noocaasay ka bilaaban tahay oo ciyaartaha dee een, hidiya dhaqanka weeye reer gulaawisiisa markay aroostaan oo kale la yimaado waxaa jirta in mararka qaarkood gabadha aroosada ah oo kale heesa loo qaado lagu ammaanayo bal kuwaasoo kale naga war Aa, waxa weeye marka gabadha la guursado arooska la yimaado iley hobaala hobaalow heley hayaban hayawow ha haddaba waa geesi gurigii obaalayow gaari baa la guursaday ogacalka reer xigaalkeen haddaba gaarugu yimaadeen waxaa loo garaacay reemaha galbiskiyo cayaaraha hedhee la galbiskiyo cayaaraha bal hoy goor horaana maan iman haddaba guraan ku soo galay haddeeraan goolaha joogsaday haddaba guurtidoy ma nabad baa gaddana raacday waxay tahay walaaye geel waxaad ogaata gabadhna waxaad ogaatay hedhey gabayna waxaad ogaata la geel waxaad ogaatay markaad awrkiisa raaratay hedhay gabadhna waxaad ogaata sida golaahan oo kale heley mid ka mid a taqaan gayaankeed bal hoy aqal loo gagaamay owaalaye geel gol laga bireeya gabayna waxaad ogaatay owaalaye golo weyn markay tahay allah bal godo weyn markay tahay owaalaayay dadkoo isku soo guday haddaba gabyaagu mushahay mallegad markaad ka tiidhisay heley bal sida gabankaana hoylagaddana raacday waxay tahay hedhay gaddana raacday waxay tahay allah bal mar haddaan ciyaar gudo hedhay galabtana aroos jiroy heley bal waxaan ahay gabyaawoy dadkan imaanan garanayne owaalaye gurtida habeenka degad inaan idhaahday owaalaye gadahayga weeyaani horta meesha yaw gundoonsha markaas waa markaad gabayga doonaysid inaad waxa weeye cid aad soo saartid aad isku heysaan oo rabo inuu cid aad markaa u jawaabto cid soo baxdo heesaaya mid baa markaa soo baxaya oo xoranaya war goleheenan caaway hilley guuraha haddaad gudcur hadda aad timaadeen hilley balaanna galaabtibaan imi hilley haddaa tidhi gaddaa tidhi hobaalayey meesha yaw guddoonshaay hobaalayey aniga guddoonshaay war maaxankaa garmariyay markaa dadka waxay u caadaa markaad heesta is weydiisaan su-aalaha qabiil bayse ama golan horta golahaaga iyo ciddaa taa ii sheeg markaas callow winaadere hedhey dadkani maanan gaaraanayn dadka nimaanan gaaraanayn edheyan gabaygii isu iman waana waa ninka meelaha jacarada iyo meelaha wax laga duubinoo heesa isagoo meel ka baxaya adan ama muusikada ama sidaba rikoodhada cajeedaha la geliyo rikoodhka rikoodh baa cajeed la geliyaa arooskiisa markaa lala soo guuro baa cajeed lagu dhegeysiinaya ninka ahib ninkaasaa ka heesay waa heesaa dadka nimaanan gaaraanayn edhey war cajilkii isoo gelin bal gabaygaaga uma furay edheye gurigaaga iisha odoransa waa ninkii ciyaartii idinka dhexaysay waa ninka idinka dhexaysa waad oransaa ammaanta bal gabdhahoo kale markaad ammaanaysaan oo kale bal iga waran heesaad u tirisay oo kale maxaa tiri ammaanta heesaha loo tiriyo gabadha macnihii qofo waxbuu ku ammaanaa waxaan ku ammaanay anigoo kale ama gabadh baan arkay waxaan gabadhuna qofkuna siiso macni masartima baluugle genyada baroorka masartima balu masartima baluugle haddaba genyada baroorkay oo waalayey beer goron golxaaley nahoy buubkiyan faraaquni edhayna waxaan kaaga baaqaya barbirta laga rakaabsadoy oo waalay biidhigaasi loo xidho walaalay biid nimanka garanayn hedhay bariin ay ku siiyaan haddaba balhaada noqota manaha waxa weeye eh, nimaa dee bashuclaayo aroosyada iyo qaabka iyo dhaqanka waxba ka awoon ama dee oday oo abduu doona soo gaweeyo baad oranaysaa yani waa- qofku markaa gabadhiina macnihii waa gabadh laga helo waan garta bal ciyaarahan ka waran qofka heesaaga ah oo adoo kale ah oo kale marka jacayl ku dhaco oo kale heesamo tiriyaan gabdhaha een gabdhahaas horta wixii waxa weeye hadda iyagoo aan qofkii waxba salan gabadha arooska iyo markaa inuu ku ammaano mooyaane inuu si jacayl oo kale iyo sidii muusikadii oo kale u qaado male laakiin hadduu halkaas soo taagsan waan dhahaynoo gabadhiisii tuu jeclaa waa maanaya waan gartay adigu ma ma kugu dhacday inaad gabadha jeclaatid oo aad hees ammaana u qaadido oo een, ciyaartan golka fuulka ee markaa la bilaabayo adigu gabadha sida qaabka qofku u jeclaado markaad gabadha ammaanto tiado waa ku guursanayaa iyo ama geel baan kaga bixinaya galaabta iyo haddeer aan isbaranay baad odhanaysaa gabadhi markaad sheekaysataan qof baa ku weydiinaya inaantii wuxuu ku odhanaya hadduu doono inantii baad la hadlaysaado dee kolley lagulagu sii maayo inanta haddaad taabatana waa lagula hadlayaado waxa weeye nin baa kula hadlaya kasoo booday waxa weeye dee heesa isagoo heesayo hees kugu jawaabaya markaad odhan- waxaad odhanaysaa gabadhii baan matalan waxaan idhi matalan waxaa dhacday gabadh baan waxaan idhi alla hobaala hobaalooy ele hobaalow yaalayehay alla hobaala hobaaloy hobeyow yaalayehay edhay balinayahay siraadu eg bal samayo yinaaderi walaye samayo yinaader bal samayo yinaaderi haddaan sonaha nugaalid haddaba soliyo sanaagani hodhayna samarada nugaalid haddaan sonaha galbeed maray walaye somaali gebig haddaan sonaha nugaal maray obayodo tegay soonihii xamar oo safka bariga aan maray obalayay soomaalida badan bal gabadh suuradaada leh obalayay soomaali kuma arag hablana waadu sida tahay hedhay dadkana waxaw nasiib badan daaba wiilkii ku guursaday hedhaydoo sida sabadan oo kale bal saacab loo sameeyay obalayay sariir kula cawaysa bal sariir kula cawaysay laakiin waxba yaanan sii soconin haddii sabaada laga tago waalayay saafka reerka uu yahay saafka reerka uu yahay hedhayna subaxdii yani aan subaxdii imaadee obaalayay sabadee ku noosha markaa nin baa ku weydiinaya qabsa ku qabsanaya war gabadhaa siraad u eegey obaalayay gabadhaa siraad u eeg buu oranaya moogta war gabadhaa siraad u eegey hedhay safkaba reerka uu yahay iyo saabaday ku nooshahay ansaxanoo ku siiye haddaba geelasan geelasay haddaba sanweyn sanweynta geelay obarsangihii dabaada weyna nimaan waalidkeeda siinayni obaalayay soo tuubiin aroorti inuu sariir kula caweeyay obaalayay waa waxaan la sugi karin waa tahay ciyaartan marka la tumayo maxaa een, loo baahan yahay oo kale qaabyada bal loo tumo iyo bal guud ahaan nuga yar warbixiyo marka hore qaadada loo tumo waxa weeye qofkii midna waa heesaya midna waa boodaya midna waa jiibinaya ha ha ha buu leeyahy midna waa heesaya matalan wuxuu leeyahay allah hobaala ee ele hobaala hobalay hobeyow yaala eehay hobeyow yaaliga ee hawaawaay allah hobaala eehay hobaalayeey waa baadha aroosyay haddaba walaa isku soo baxay oo waalayay walaa isku soo baxay ee sidii bari ah loo tum- saasoo kale loo oranayaado qofkii jiibkii iyo jaantii iyo boodadii buu isku darayaado markaasaad marka intaa aad jaanta iyo jiibka isla hesho waxa weeye bood- dadkuna boodaan baa heesaada markaa haynoo dee wixii markaa ma haysid waxbaad adna saa u shubasa caawaba aadan haddii hadhow lagu weydiyo waxba aadan ka garanay
waan gartay marka ciyaartan golaka fuulku ciyaaraha kale maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay ciyaartan godofuulku caawaba aad arkaysaa qof heesaya hal xaraf ka heesaya iyo qofkii xaraf ka wada heesaya qodob raac baa la dhahaa wixii baa halka idkoo qodob ka wada heesaya macnihii waa nin wixii ku bartada wax weeye yaqaano ay ku talaalan tahay dexmad weeye siisaba ugu raranta oo caawo dhan buu shubaya waxaadan diyaarinayn weeye waxaadan meelaha kusoo qaybayn weeye waa wax qodob lagu weydiinaya marba meel kula gaarso ood ka saarayso wixii aad- waxa weeye marka heesaha caadiga la qaado iyo gabayada iyo waa waa ka ka duwan tahay duwan tahay iyadu waxa weeye wax iska soconay gabaygana waa lasoo qoraa waa lasoo qofaya tiraa waxa weeye waxa muddaa laga soo shaqeeyaa cidda uu ku socdo meesha uu ku- lagu wado waxaasa laga socda tan waxa weeye baa waxaadan waxa weeye markiiba saa loo dadku waxay yidhahdeen jibo gaar ay leedahay oo marka halkaa laga tumo reemihii oo ciyaartii jandheertii halkaa een, dad badan baa imaanaya bal ka warran dad xiise gaara u qabaa jira miyahe mise way ka duwan tahay ee, oo way ka wanaagsan tahay heesaha kale ama dhaqan kale ee soomaalida ciyaaraha ciyaaraan dhaqanka ciyaaraha soomaalidu heestani waa u wana waxa weeye dhaqanka ciyaaraha marka lagu heesiyo waxa weeye horta waa ka duwan tahay dadku aad bay u jecelay u dareen u dareemayaan mid aan aqoon iyo mid hore u yaqaan iyo mid soo arkay waxaad arkaysaa hadda wayba dhacdaa ciyaar baa la tumaya qof baa dhacaya iyadoo la ciyaarayo baa qof dhacaya oo qoyroonaysa ama qof dumariya ama ahaato juboonaysay oo dhacaysaa ciyaartii baa la argu celiyo odhanaya markaasaa lagu celinaya halkaasi ka casar sababta u dhacaysaa maxay sababta u dhacaysa weeye wixii bay waa soo qaaday waxa weeye saar baa waxa- ciyaar wixii si wax qof saar qabo kale jacayl ciyaarta dadkeed u qabto haddii la sii daayo iyadoo saas ku raxso waxa weeye wixii danaynaysa baaba la sii daayin
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
hagaag ee xubinta maxay kugu qaadatay ee toddobaadkan waxaan idinkugu haynaa waraysi aanu la yeelanay fanaanadda ubax fahmo oo qaada heesa caan ah oo dad badani ay yaqaanaan haddaba wariyaha raadiyo ergo ee magaalada hargeysa ilyaas cabdi cali ayaa ubax fahmo kula kulmay hargeysa waxna ka weydiiyey waxa ay ku qaadatay inay fanka soo gasho iyo sida ay ugu suurto gashay qaadista heese badan horta ugu horeyn dhalashadaydu waxaan ku dhashay magaalada hargeysa eedheerkii markii laga qaxay hargeysa buuramaan uu qaxnay buuramaan dabeeto kuwii sagaashanka baan fanka ka biir halkaa marka een, anigoo day inaan yar u foodlaya ayaan xaggaa fanka ka biira koox leedhaa cabdisulamo oo fa- fanaaniin yaryar ahayd ayaan kaga biira
kooxda markaas ma gudaha boorami ka jireen haa boorami ka jiran dhalinyaro yararo isuursatay ayay haayeen inan kaban istaaba kaban kuu tumi jiro cabdicasiis jabaan la idhaa waa in kalkan jooga ayaa kaban kuu tumi jira kooxda marka een, dee koox waaweyninawi markaa way jireen booramool aamine cabdilaahi iyo kamid ahaayeen oo awdal baa loo odhan jiray iyagu qalab bay haysteen qalabkaasaa markaa nagu caawin jireen markaan ruwaayad soo diyaarino marka dee saasaan ku fulin jirnay ee wixii ruwaayadii barnaamijyaha
ka hor waktigan aanad fanka kusoo biirin waxbarashadaadii iyo dugsigaagii ka war haa anigu horta anigoo yar baan halkan ka qaxay marka anigoo e- een, waxaan ka- dee dheerkii markii la qaxay haa dabadeetana een, anigoo markaa dugsi dhexe ah oo markaan soo gelaya wada fasaxii dhowyaha la kala qaxay
waktigan aad dugsiga dhiganaysay fanka waxa la waa hibo qofka kusii jirta ama waa wax uu barto isaga sidee isku haydeen waktigan fanka markaas mar walba anigu waan heesi jiray dabeecaa waanu lahaaba sheekadayduma may badnayn heesun bay ahayd afar iyo labaatanka saac miiskaasaan qaraacayaa afar iyo labaatanka saac daasad waxay aan arkaan qaraacayaa wax alliyaalo wixii maarta iga soo horbaxa aniga waxay ahayd muusig waxa idaacadda yaraantaydii waan de macna ilaa in- waa laga sheekeyn jiray markan xataa ande yaraaya aanan marka anigu aanan isxusuusan mar walba heesaa inaan dhageysta idaacadda kasoo gelaya aad baan u jeclaa mar walbana dee anigu waaban garanayaaba anigoo cid walba u heesa oo qasab igu dhageysta idhaahdaa marka dee hawl kastoo la qabanayo marka waxaan waa wax igu soo jira bay ahayd waxana qofku dee isagoo ay hibada kusii jirto wixii uu yaraantiisii jecel yahay unbu weynaantiisii noqda inta badan marka dee mar walba waxa lagu oran jiray inanta yar fanaanad bay ku dambeyn doontaa markaa aad eh, iska heesi jirtay cid- carruurta aad u yeedhisay aad u heesisay dugsiyada ka heesisay een, yaad la noolayd dee gurigaygi waa- gurigaygii aabbaha iyo hooyada iyo caruurtayda dadkayga waan la noolaa oo dee markaa eh, guriga deganaa markaa imkua dhinteen alla naxariista aabba iyo hooyaday balse dee waa la dhannaa walaalaha iyo dadkaygu way joogaan laakiin dee markaa dee faamili dhan baa la ahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin dee imikana maasha allah anigaa dee islaantee hooyada ah
sidee markaasi u arkeen waalidiintu fankan kugu soo jiray lahaayeen fanaanad bay ku dambeynaysaa waktigaas horta een eh, marka de ilmuhu yaryahee hooyadii uu garab joogay uu ka garab heysay horta waxba waama arkaan inta badan waxay u arkaan unde inay iska ciyaarayso aabahayna ma ogeyn de inaan markaa fan iyo waxaa shaqa kule ahayn gelinka dambe un baan baxaa waan lasoo erheysaa waan soo noqdaa marka wuxuuse marka kooxdan haa cabdisalmoon deetana warwumu haynin isagu beri dambe oo kooxihii dee aldala waaweynaado kooxdiina ay tegeen awdalbaan baa tagtay etoobiya dabadeetana de kooxdii yareer qalabki waa lagala tegay waxba markaa meesha ma sii jirayaan waxay noqotay markaa in laga daba tago kooxdii markaanu dee fanaaninta ku ahayn dabadeetana waanu ka daba tagnay etoobiyaanu tagnay xaggiina de qaxootiyaabaa bilaabmay markaa qaxootiyadiibaa markaa dareerkaygii ay tegeen oo bare dabadeetana waxaade kooxdii baaban dib kaga biiray oo etoobiya ah markaa fankana dee cidi iimay ogolayn oo dee cidi waalidku waad garanaysaa inuu mar walba kasoo horjeedo dabadeetana oday adeerkayabaa wuxuu yidhi ma geliso wax fal la yidhaa ina tani waa inan yar fan iyo waxaa shaqa kuma leh waxaa la doonayaa markaa inay dee wax dhigato wax barato dabeetana anigoo dee iska yar eegayo oo isle yaan cid ku garan dabeete markaa jigjiga tagay baan halkii fanaaniinta ku biiray adeerka baa yimi oo markuu yimi buu waa suri inati waatay baxsatay fanaaniinta ku biirta isagoo nafta ka baxsantuu meesha yimi markaasuu yidhi lai soo qabtaa lee xidxido waan xidxiday dabadeetana markaasaa dadkii baryoon kuriga barya ayagoo la hadla fankaasaan doonaya horyaal baanbay noqotay horyaal sida u ahayd horyaash oo dee aada u weyno kooxda keliya dee lagu faanaba ah ayaa dabadeeto sidaan halkii ugu jirnay ayaan odagaygan caruurta aan maxay atay ayaan isguursanay oo musishinka kamid ahaa markaa kooxdaa subxaanyaa la yidhaahdaa ha dabadeetana odaygii baan isguursanay deetana reerkii iyo de waa la bixiyo halkiibaa dabaartay ka dhacday
maaragtaykooxamarkaasisii aad qaadi jirta waxay waktigeed iskuulka ama yaraantaadii haddii aad xusato fanaaniinta hore horta wixii yaraantaydii waxba kama xusuustay heesaha ummadayda cadda kasoo galunbaa qaad qaadi jira laakiin heestii iigu horeysay ee markaan meesha tago aan ee dee kooxdii markaa cabdisulimaan qaadi jirnay kabanka laigu tumayey nin cabdicasiis jabaan la yidhaahdo imkana halkan jooga ayaa hees foorja ah oo iyo talataaliyan isweydaarsan jirnay wuxun baa kasii xusuustaa beydkaygii hayguu soo gariirine gurac baad u faantee mahmah gabowdo odayaal gorfeeyeen waxa ay ku gooyeen dhiban guura gelino garhka awrka ku qaban yan yan yanu geedi ku rarin hadalka hadalkan gunaanado kaga guura ereygi garmaqaatayo soco soco garmaqaatayo soco marka kaas intaasa ka xusuustaa ereyada waxaa ka muuq yaa kaa caawiyey inaad fanka kusoo biirto oo aad ka mid noqoto fanaaniinta marka horta kolley dee waana la iscaawinayaayo saare axmedna allah unaxariistee dee aada bay i maaragtay tabaabursheyn jirtay intii ay meesha ku jirtay kooxda kooxdeeda kamid ahayd aamine cabdilaahi kadaalika ruun xadi kadaalika odaygaygoo dee markaa dambe aan isguursano subxaaniya ahaana dee aada buu gacanta u weynigala qabta waktigan hadda hooyaa tahay imise carruur leh anigu laba caruuraan leh laba hablood baan haystaa ilaahay baa lehe de maasha allah reerkaa badane barakaysan baan
nolosha qoyska iyo balka waran waxay ku tirsan yihiin dad badan waxay isweydiinayaan ubax magnay fankeeda aragnay
fankuna de waa fanka aynu maaragtay shaqadeenii noqday iminka dee camalkeenii buu noqday dee marka shaqadaana waan u shaqo tagaa de hoygaygina hoygaan kusoo hoyanayo reerkaygina de waan ka warhayaa marka wax dhibaato oo de meesha iga haysta ma jirto alxamdulilah odayga subxaana isaguna waa bal ka waran isagu kaalinta uu ka qaatay horumarinta fankaaga horta dee in badan bu ka qaata waad garan kartaa nina naagtiisa agran maayo aada buu kaalinta u weyn buu ka qaatay si fiican buu iisoo kaalin geliyey anigoo inan yaraan isguursanay isaguna dee do inan yaro kurayu ahaa isaga laftarkiisu ma weyneyn maanta dad waaweyn baanu nahay ilaahay qadartiisa isna muqdishuu joogaa nahargeysaan joogaa dee labadaa imika qaaradood baan kala joognaa qaaradaan odhan karaa de kulanta labada ha somalilan iyo soomaaliya in kala ha
adiga heestii kugu horeysay ee aad goob masraxa la soo istaagto
waxay sameeyeen in la yidhaahdo in la yidhaahdo weyrax laxanka laxankana waxay sameeyeen allahu naxariisan inta nuuridiin kolonta la yidhaa allahu naxariisto labiyo sagaahankii labiyo sagaahankiina ahayd baan malaynayaa qiyaastii meelaha dabadeetana masraxa wax la soo koro taasay igu horreysay waxay odhanaysay weligay ma faalayn faduuluga ma sheekayn caashaqa ma faraagelin sidaa midanfayoobayna ma ruux la falay bari fahmaliumaan hadal
fankaas burburay ka hor hadda isaga
wallaahi dee dee kolley aniguna kuwa waan ku tirsanahay laakiin waa iska nimcaysan yihiin allaha soo dee xaggii dee dawgii hagaagsana wallah kusoo rido maxaan nidhaana horta fanku sideedaba inuu lumana maaha waa waxaynu ku taaganahay oo dee nin walba taariikh buu leeyahay fankeenu dee taariikh buu leeyahay taariikhdu lahaana in laga taga maaha haddii dhegeystayaasha heesta ugu dambeysa aad codkaaga ku maqashiso
waa ninkii fahmeyi bixiyey ubax fahmo fahmo ninka ubaxyay ku daray weeyaan dabadeetana isaga ereyadana iyo laxankaba ku laday laydhiyo xilligaan la socon laydhiyo xilligaan la socon laydhiyo xilligaan la socon labaatan jirkan tashan laba jirka waa la mide hortii laabtaan la kacay la hashaday ka waayayo candhuuftii dibbaanu liqay libantaa lagu durkaa lacagta waa lama huraan ninkii ladambaa dunida xaggiis loo leexdayey muxuu loof maranhaya
haddii aad joogto walanlaweyn iyo tuulooyinka ku dhow waxaad rediyow ergo ka dhegaysan kartaa maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m-ta ah ee rediyo walanlaweyn
rediyo ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga soomaaliya waxay qaarkood nagala socdaan idaacadaha kuwa haysta adeegga internet-ku waxay booqan karaan mareegta aanu ku leenahay rediyo ergo dhotowarji degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyo deegaanada hoostaga waxay caan ku ahaayeen hab loo sameeyo arooska xilliga gabadha la guri geynayo haddaba isbeddelka dhaqan ee ku yimid guurka degmada afgooye iyo deegaanada u dhow ayaan ka waraysanay aweys macalin abba wariyaha raadiyo ergo axmed abuukar sabriye ayaa la yeeshay waraysigan waxna ka weydiiyey waayihii guurka ee degmada afgooye waxaan dhashay adii kun sagaal boqol lixdamaydii camal intaas saasaan xasuustaa lixdamaydii inaan dhashtaan xasuustaa waxaana ku dhashay degmada afgooye waxaan tagay waxbarasho waan kusoo bilaa degmada beledweyne adi dhaqamada aad iyo aad markaas dadka waa iswaafaqsanaayeen waxaan isoo kaashanay diris ahaan macnaha hadda noocyada oo hadda socda oo kale sida hadda badna qafka been la arka horyaa qabiil lagu weydinaa laakiin xilligaas waxay ahayd intay ku dhalatay bas iyo sida diris loo yahay intaasaan lasoo qaabili jirin qabil ma jirin qabil ma soo qaabiliynin waayahay ee, hadda waayajoog baad usoo ahayd degmada ee, dhaqamo kala duwan ayay degmada afgooye leedahay oo aada loo xiiseyn jiray bal hadda dhaqamadaasi ee, sidey adiga kuula muuqdaan maxaase aada isleedahay way iska bedeleen Eh, bismillahi raxmaan raxiim horta eh, dhaqamada aaday u badan yihiin Eh, dhaqama wax lasoo koobi karmaa laakiin hadda markaan kasoo qaadan ilaan waxay zuulaan waa iska zuulaan waxay tahay laakiin waxaa jira dhaqamada wax aan zuulayna isbedelayo laba nooc waaye dhaqan qaarkiis waa zuulaa waaba laga tagay bamba- eh, hadda dhalinyarta hadda socda haddaa weydiisid eh, aqoon ma bulahan dhaqaman waa isbedelaan sidii kuwa aroosyada oo kale arooska ma zuulin weli waa lays aroosayaa laakiinse qaabkii dhaqankii oo qaabkii laisuu aroosi lahay ayaa isbedel isbedel aada u weyn ah, dhacay marka eh, sidii markii hore markaan kasoo qaadana arooska eh, waayihii hore marka ugu horeysa ee gabadha badanaa waxay ahaan jirtay guri joog waxaa laga yaabaa eh, dibaddu soo bixitaankeedaba inay noqoto markay aroor soo aadayso oo keliya oo biyaha soo biyaha soo arooreysa ah, keliya ilaan xilligaas ceelada ceel ma jirin webigaas si toos loo loo isticmaalaya Eh, badanaa dhalinyarta eh, ayagana markay baaraha ay ka imaadaan eh, webiga qubeysaa loo tegi jiray webiga igtisaal farisiya badanaa gabdhaha wiilasha dhanka webigaa la isku arkaayo wiilka gabadha markuu arko asaga mala hadlaayo ama jecel ma u sheeganayo waalidu usoo diraa hebel gabadhiisaa rabaa waalidka aadaayo Eh, waxaa jiri jirta waxaa la dhahay eh, daaraan xoogo lacag oo geysanaysid oo macnaa qabtaa anaa ay joogtaa oo kale Eh, daaraankaasna wiil waxaa la dhihi jiray ul oo boot la suri sidii oo dhaqanka ahy macnaa ul boot la suri qafkuu rab oo siiba karo daaraankaas waxaa geysatay markaas shilimaada la isticmaalaya daaraanka laba shilin ha noqda badanaa dadka laba shilin ma fahmi karaan laakiin labada shilin xilligaas waxaa dhigmaysa ilaa laba boqol kun shilin oo kale dhigmaysa laba shilin ama kale geysanaya muddaa lasoo qabsanaya muddada lasoo qabsanaya bil hebel bil hebel ma ahan fasalka ayaa lasoo qabsan jiray fasal waxaa la dhaha xilliga oo beerta soo go-eyso annaga dhaqan ahaan soomaali gu iyo deer ayaan leenahay marka qabka wuxuu leeyahay gu- markuu aan soo goosta mise deerta markaan soo goosto ayaa aroosi rabaa gabadha aan soo- aan aroos ah haddana daaraankaa laga qabsada anaa ii joogtaa gabadha baa loo sheegaa hewelaa joogtaa leeyahay gu-i lacala sil raba ma u bixin xoogo waa baaqdi gu-i ama roobkii yaa yaraadi ama eh, galeedii jiraa ku imaantay sil raba ma u bixin marka eh, waxaa dhacays qofka inuu dib xoogo u dhaco haddana macnaa gu-aan xoogada waxaase iga noqdee deerta aan usoo diyaar garooba inuu dhaho asoo daaraankiisa labadii shili meesha ay taalo qof kalaa imaana markaas diyaar eh asana gabadhiisoo raadsana daaraan kala keensanaa marka ninkaana xoolihiisu hormara marka ninkii gadaalka imaaday bas gabadhii baa la siinaa mana lasu raacinayna aniteedii hore aan keensada iyo soo celi waxaas madheen waxaa bilaayo daahana hortiisa dafanaa joogo saasay ahayd meeshay kusoo baxday Me- ah, meeshay kusoo baxday eh, saasaa gabadhii lagu aroosahay hadda marka Okay. doonashada hadda horta marka qaarkiis jidka waa la maraa daaraankii waxaas waa la geeyaa laakiin waxa uu cilmi ku dhisan yahay malaha waxaa ka weyn gabadha eh, dooqeeda iyo wiilka dooqiisaa ka weyn daaraanka haddaa geystaa ma ma jira haddaan suri laakiin wiilku waxaa- wiilkii laftigiisa ku dhihi karo aaba gabadhaas maagaada iguraas ani gabadhaas dooqeyga maa gabar kalaa iswadnaa waxa aada igu mucjisada badan wax boorsal dhaayo Ee, waxaad u malaysaa boorsadaas hadda arooskaba boorsada inuu ka weyn yahay ilaan boorsada maalinteeda keenayo xaafadda dhan waa lasoo sheegaa gabdhaha iyo duqooshinka waa loo sheegaa wiilal dhalinyar marar qaarkiis waxaa arkay boorsada oo sameecad loo diyaarsanayo ee dadkii oo gurbaanada tumaya lasoo wacay boorsada la keeni waaya boorsadaas oo dhexda la dhigaayo wixii ku jiro diraca ku jiro waxa ku jira marka qaarkiis waxaa suuragal eh gabadha la aroosaayo hooyadeeda inay soo dhiibto ee katiinad iyo dheg iyo sacad boorsada lagu soo ridi sidii dadka looga faano bas ee wiilka d- dadkiisa katiinow kaani dhagow kaani si loo dhaho hooyada gabadheedaa leh ee boorsadii maxaa soo waa waa lagu weeshina boorsada aan boorsada saddex diracaan kusoo ridaa ee laba gorgoraan kusoo ridaa laba joog oo dacasaan kusoo ridaa hal joog kaba noocaasaan kusoo ridaa ee ee, hal ee, joog dhagaan kusoo ridaa katiina mahaay ama sacdaan kusoo ridaa dhagii katiina mahaay waqtigii hore arooska waxaa la samey jiray gabadha markii lasoo raadsado labada waalid markaa isfahmaan wiilka wiilka bas ah haddii badanta wiilka dhaha aaba gabadhaasaa rabaa ii raadi mise adooga hooyadaa u dooqayahay gabadhii adeerkaan kuu raadinaa gabadhii abtigaan kuu raadinaa in hebel gabadhiisaan kuu raadinaa adooga dhaha wiilkan okay Ee, goormaa wiilka loo raadinaa markuu dugsiga qur-aanka soo dhammeeyo oo asaga beerta waalidkana oo sameeyo oo falaayo ee, beer asaga shakhsi gooni uleh oo falanayo marka beertiisa asaga falanayo asaa u madax banaan tan waalidka waalidka waayo subaxdiitan waalidkuu aadaa ilaa iyo lix saac markuu kasoo noqdo casirka markuu dugto tiisoo qaasuu aadaa marka tiis wixii kasoo baxo asaa madax banaantahay cid ka fargashanaa mal soo udaan ha haysto tan waalidka dadka dhanaa udhacaysaa marka tiisa markaa u aruurto oo intaas gota ay u noqoto markaas kadib adoogana u arka ninkaa inuu isbixi karo inaa waxaa hadda gabadha lagugu daraayo haddana lagugu biilaayo ma jirin qabka gabadha haddii loo bixiyo xaggaa loogu dhisayay hal mudulaa loo dhisaa jikadeedaa loo dhisaa musqusheedaa loo dhisaa ninka waa la bixinaa asaga ilaagtiisa igaa isku filanayo asaa isbixinaya kuwa wiilka la arko inuu isbixi karo markuu isbixinayo oo tacabkiisa oo ka yahay markii la arko markaas hele aabo in hebelaan kuu raadinaa mise abtigaa gabdhiis mise adeerkaa mise in hebel diris ama walaalkii dooqi oosan jirin gabadhaasna aan kabar qabin waalidkiyaa loo tagaa gabadhiinaa rabnaa wixii daaraanaa la geynaa marka markii arooskii oo xilligii markii la gaaro gabadha todoba beri waxaa wadanaya saaxiibadeeda ehelkeeda maalin habaryarteeda gurigeeda saaxiibada oo ehelkee habaryar abti eedo wixii kala sii dhashay todoba biri maalinba cilaanaa loo soo saaraya cilaankan oo hadda oo la qasaayo buufiska waxaasmaya cilaan geeda oo cilaanka laga soo gurayo geeda lasoo gurayo geedaas oo la tumay oo loo marinayo cilaankan si fiican uu soo saarayo sharxad sharxad ma jirin gabadha cilaanka si fiican loo saaraa ad cilaanka wuxuu noqonaa surfiya dabka badata madow gubuu noqonaa si heersan usoo baxa todobadaas maalin markii oo saas oo la wareejinayo habeenkii waa loo cayaaraa gabadha heesaha hidaha iyo dhaqankaa loo cayaaraa heesa badanaa jira markaas heeskahaw heesa lahaa jira diikow heesa lahaa jira sarac dheer heesa lahaa jira hees hableet heesa lahaa jira markaas wixii dooqa ee dadkii dhalinyaradii laashimiintii isku soo baxaya todobadaas habeen gabadha loo cayaaraa
guuriska markaan ka hadlaynoo kale waxaa soo hadal qaaday hadda aan u jeednabo in gabadhu ay dalbanayso gawaari fara badan in arooskeeda ay kasoo qayb galaan ninka ay ka dalbanayso tusaale ayadoo labada guri ay aada isugu dhow yihiin laba xaafadood deris ay tahay haddana gabadhu waxay sii dalbanaysaa in lasoo wareejiyo oo arooskeeda maalintaas xaafadda laga dareemo bal ka baran waagii hore gabadhu qaabkee loo guurin jiray maxaa farqi ah oo u dhexeeya qaabka hadda loo guuriyo gabdhaha iyo waagii hore hadda waxaa imaatay labadii guryo isku kor dhegan gabadha dalabaadoo haye kowaab sheegay arooskayga intaa ka baxeey gab xilowaa laga soo jeyraynaa buundaweyntaa lasoo maraa xaabataa kaxaanta dheeraa la tagaa dugsi tadaamanaa la tagaa waa la soo baxaa toban caasi waaye saddex market waaye shan bajaaj waaye inta mootisaan waaye feekomaa la rabaa adiga mashaakilka dhibaatada socodka ayaabe waqtigii hore gabadha markaa barbaar ay udheesha laashimiinta cabad waa arooskii bir waaye cabad laashimiina u dhafraysa laashimiinta markaa u dhafarto loo dheela subaxdii waa loo dheelaa markii la guurinayo gabadha laashimiinta gacanta laga saaraa aygaa wadaayo markii meeshii loogu talagalay markii la geeyo heesaa lagu guurinaya ammaan lugaa lagu socda baaburka ma jiraba lugaa lagu socdaa ilaan baaburka xataa aniga waxaan soo gaarin aniga badana aroosada waa kasoo qaybgal waa soo tumi dadka aroosada soo tumi iyadoo casrigan jiro oo baabur la dalbanayo heesahayna aaday u qurux badnaayeen hees oo farsamayne heesaha hidaay dhaqanka laakiin muusiga u samayne waa farsamayne waa hagaag ah barnaamijka madadaalada ee raadiyo ergo ayaad dhegaysanaysaan idaacadda maanta ayaanu ku guda jirnaa waxaad nagala socotaan mowjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga soomaaliya waxay qaarkood nagala socon karaan idaacadaha kuwa haysta adeega internet-ku waxay booqan karaan mareegta aanu ku leenahay internet-ka ee ah radio ergo dot o r g kuwa isticmaala facebooka iyo twitter-kuna waxay nagala socon karaan radio ergo markana garowe axmed faarax filwa oo ah abwaan waxauu guddoomiye ka yahay golaha hal abuurka mahiigaan oo garowe lagu aasaasay sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii golaha waxaa ku jira dhallinyaro hal abuur leh oo isugu jira macallimiin jaamacadeed kuwo iskuullo iyo xirfadlayaal kale waxay isu xil saareen inay soo saaraan dad leh hibada fanka ee aan haysan fursadda inay taariikh ka reebaan hal abuurkii hore iyo inay soo saaraan suugaanta aan muusiga loo garaacin abwaan axmed faarax iyo kooxdiisa waxay jaamacadaha si bilo ah uga qabtaan barnaamijyo dhaqan iyo hal abuur ah oo bulshadu ay ka qayb gasho haddaba wariyaha raadiyo ergo ee magaalada garowe cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa qadka telefoonka ku waraystay abwaan axmed faarax waxna ka weydiiyey ujeedka ay ka leeyihiin arrintan waxay ujeeddadu ahayd in suugaanyahanka deegaanka jooga lasoo saaro oo suugaantoodu ay banaanka usoo baxdo qoladii raggii horana suugaantoodii la qoro oo la weeleeyo inta noolna wax laga duubo dhalinyaradana dhalinyarada suugaanyahankaana lasoo saaro Watay.
Ujeedada guud ee golaha loo asaasay intaasay ahayd watay goormaad hawshaa bilowdeen marka
waxay bilaabatay labadii kun iyo lix iyo tobankii dhammaadkeedii ayay fikraddu saldhigatay xilliyadaasoo anigu shaksi ahaan aan ka imi eh, waddanka suudaan oo aan muddo sideed sano ah waxbarasho ugu maqnaa markaan imi aan halakana rag badan oo asxaabtayda hadda golaha ku jirtaa ayaanu iska helnay waxaan malaynayaa labaatankii bishii labiyo tobnaad labada kun iyo lix iyo tobanka ayaanu fadhiyadii ugu horreeyey yeelanay wixii ka dambeeyena maalinba maalin ka dambaysa way waanu waanu fariisananay waanu doodo fara badan baa socday qoraal baa socday eh, ujeedooyin ujeedada in laisla fahmo wax badan baanu gorfeynaynay labadii kun iyo toddobiyo tobankii bishii shanaad labiyo labaatankeedii ayaa golaha lagu dhawaaqay intaasna waxaa socday in maaragtay wax la gorfeeyo oo magaca golaha eh, sharciga golaha kala damaynta eh, ujeedooyinka maaragtay himilada iyo hiigsiga reelahaas oo dhan in la la fariisiyo ayaa waktigaas oo dhan en- en lagu howlana watay i- imise xubnada ayuu ka kooban yahay marka hadda goluhu goluhu eh, waktiba in buu ahaa en, goluhu guud ahaan xubnihiisu waa dhowr iyo toban waa saddex iyo toban xubnood Eh, marka d- ah, hadda qayba naga maqan way jiraan Eh, dad baa jira hadda waxbarashadii wax naga aaday ilaa afar xubnood oo kamid a golaha waa naga maqan yihiin hadda intii kalese golaha way joogaan Eh, laba laba dumar ah ayaa nagu jiraa oo golaha ka tirsan inta kalena waa rag xubno watay n waxyaabaha marka n tirada badan ee aad sheegtay in ujeedooyinkiina ay ka mid ahaayeen ee aad doonayseen soo noolaynta dhaqanka iyo n eh, abwaaniintii hore taariikhdoodii iyo wax badan oo aad inoo sheegtay ilaa hadda maxaa idinka qabsoomay n axmed Eh, waxaa noo qabsoomay xoogga waxaanu saarnay in horta eh, ragga suugaanyahanka waaweyn bal horta inta nala nool inaanu eh, oo deegaanka aanu ka haleeli karno inaanu suugaantoodii bal wuxuun ka mid ah lasoo bandhigo oo la tuso da- dadweynaha la tuso marka bandhig aanu u qabanay baa jiray ninka la yidhaahdo abwaasuufa oo cali oo suugaan fara badan oo uu leeyahay aan kusoo bandhignay bandhig labaad oo aanu qabanay baa jiray abwaanka la yidhaahdo isna jaamac nuux awdgale oo isna aanu barnaamij u qabanay saas oo kale isna suugaan cudool oo uu leeyahay aanu kusoo bandhignay waxaa jirtay silsilad eh, la oran jiray bed iyo berri oo eh, wakti hore la duubay sagaashan iyo lixdii meelaha bilaabantay oo ka warramaysay eh, gabar eh, la isku haysto oo reer badeedka iyo isku haystaan qolada xoolo dhaqatadu oo ay ka qayb ka ahaayeen abwaan sofa oo cali cabdiqaadir salaad eh, jaamac nuux cawdgale rag noocaas ay ku jireen iyadana waanu soo bandhignay oo waanu duubnay oo silsiladaas maanta iyadoo muuqaal ah oo duuban oo abwaanadii ay wada fadhiyaan ayaa laga helayaa meelaha wax laga daawado youtube-ka iyo meelahaas Eh, marka waxyaalahaasi xaggaas waxyaalahaasa nooga qabsoomay Eh, way jiraan sugaan fiican oo aanu qornay oo ragga rag waxaa jira golaha ka mid ah oo suugaanta intay qoraan markaa qaybaha suugaanta raggii hore oo rag badan oo noocaas oo kale hadda suugaamo fara badan oo noocaas aan hayno baa jira waxaa jira ragga dhexdayada in golahu uu aada koboc fiican baa la sameeyey waxaanu ku xisaabtanaa bishiiba inaanu barnaamij qabanno haddaysan duruuftu iyo waayuhu noo diidin oo aysan naga hor imaan bishiiba waxaanu qabanaa hal eh, barnaamij barnaamijka waxaa gala ilaa shan qof ama lix qof oo golaha ka tirsan ayaa gala oo iyagu gabayadooda kusoo bandhiga intaysan gabayada lasoo bandhiginna oo fadhi aada u dheer oo isbuuciya qaataa laga laga yeeshaa oo sugaanta waa la saxaa waa la la- laisu celiyaa waxa weeye waa la- waxaa la yidhaahdaa halkaa waxaa laga bedelo fikradaha laisla fiiriyaa xikmada ay ku jirta iyo mucda laisla fiiriyaa wax fara badan baa la gorfeeyaa markaa kabacdi baanu dadweynaha usoo bandhignaa n in dhallinyaro deegaanka ah oo hal abuur lahaayo hal abuurkooda uusan muuqan ay soo baxday oo dabcan ujeedooyinkiina ka mid ahayd wax ma laga gaaray iyada aad iyo aad aad iyo aad rag dad badanoo waxaa jiray haddaysan mahiigaan jiri lahayn aanu isleenahay xataa maantay eh, waxbay iskuma aadiyeen kumana ay fekereen marka ma- maalinkii golahu aasaasmay ilaa maantay waxaad dareemaysaa horu socodka ku socda xubnaha golaha iyo waxyaalaha qaybta waxaad arkaysaa laba sano ka hor nin ne- qof golaha ka mida gabay uu tiriyey maanta haddaad tirahdo gabayga igu cel wuxuu oranaya laa ilaha illa allah warkaasma gabayga waa gabayba ma ahayn yacni waxay kutusaysaa xilligaas wuxuu tiriyey wuxuu u arkayaa inaysan wax weyn ahayn marka la fiiriyo kobaca aqooneed ee sugaanta ee u sigaaday iyo murtida marka dad badan oo aan iyagu kuwa kuwa fekeraynba ayaa markii xikmaddu intay soo jiidatay markay golaha yimaadeen dad waxaa jira iska kaaya dhegeysan jiray oon golaha ka tirsanayn oo say u dhegeysan jireen u dhegeysanayeen golaha marka la isaxayo marka qof gabayayo marka qof wax oranayo marka qof sugaan tirinayo say u dhegeysanayeen iska joogeen maankii dambe iyaguna dilaaceen oo mataqaana waxay noqdeen sugaanyahanada oo hadda golaha ka mid ah oo golaha ku jira baa jira waatay noocyada suugaanta inta badan n golihiina uu soo bandhigayay waa kuwe
Eh, suugaantu way no- noocyo badan tahay Eh, inta suugaantu noocyadeeda leedahaana inta badan waa lasoo bandhigaa inta badan waxaa loo badan yahay gabayga gabayga waa lasoo bandhigaa Eh, geeraaradu way jiraan masafooyinku way jiraan jiiftada iyo heesaha yaryar waa jiraan Eh, waxyaalaha nooso dhan waa lasoo ban- waa lasoo bandhigaa oo mataqaanaa eh, waa noocyada suugaantu isku jirta Mhm.
waa la keenaa keliya waanaan qaabkan heestan eh, muusiga iyo waxyaalahaas iyo waxyaalahaas aan naga mid ahayn Mhm.
oo aanan ku jirin een, aslanna noogu qornaynba dastuurka Eh, waxaan leeyahay qeyb, eh, xeer hoosaadkaan leenahay marka laakiin suugaanta inteeda kale waa waa waa golob waa tiriya maasha allah n ka waran n meelaha aad inta badan ama dadka inta badan aad xoogga saartaan ee barnaamijyadiina ka qayb galaa n ma dhallinyaraday u badan yihiin mise dabcan waxaa ku jira dadkii hore xataa
Een, horta waxaanu leenahay dad nagu xiran oo si fiican nooga warqaba oo nala taliya oo maaragtay haddii wax naga khaldamaa noo sheega oo eh, had iyo jeer aan nagu barnaamijyada lafsigooda kala xula oo yidhaahdo barnaamijka xilligaa qabateen wuu fiicnaa kaasi halkaay halkaasu ka laadlaaday kaasi sidaasuu ahaa arrimahaas oo dhan eh, bay bay bay dad noocaasa jira dadkaasi markaa way isku jiraan dad odayaala waaweyna way ku jiraan dad eh, iska meel dhaxaadana way ku jiraan dad dhalinyarana way ku jiraan laakiin inta badan barnaamijyadeeda dadka yimaada ee sida tooska ugu xiran dhalinyarada u badan yihiin n ka waran danayntooda n dhinaca suugaanta intii aad jirteen kor iyo ma dareemaysaan in dadka ay danaynayaan
aad bay u jecel yihiin dadka sugaanta Eh, waxaan waxaan anaga ah, yacni aad dareenaa farxad siyaada ah marka dadweynuhu ay nagu bogaadiyaan inaanu sugaantii iyo afkii iyo dhaqankii deegaanka inaanu wax ka bedelnay oo saddex sano ka hor ama afar sano ka hor inaysan eh, inaan la heli jirin golo sidaan oo kale isugu xiran oo loogu hagaago oo sugaanta maaragtay eh, eh, gaar la ah oo oo arrintan ka shaqeeya may jirin xiliyadaasi ma yani xiliyadaa hore may jirin marka dadweynuhu aad bay noogu bogaadiyaan hadda marka arrintaas maaragtay way nagu mahadiyaan wax yidhaahdaan kheyr allah idin siiyo wax noo samayseen yani arrin fiican baad noo samayseen oo loo baahan
raadiyow ergo waxa aad maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo ka dhegaysan kartaa mawjadda idaacadda codka gobollada dhexe waa haddii aad joogto cadaado
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
Erkawa, erkadeydii, erkawa,